bismi illaahi araxmaani iraxiim habeen wanaagsan akhyaartaha wadanaga dhegaysanaysta ay ku soo dhowaada barnaamijka caawiya dal jiro habeen walba hadahan oo kale aad ka dhegaysataan efameeda dal jiro iyo internetka ciwaanka aan ku leenahay ee daljiro dot com waa khamiis afar iyo labaatanka bisha nofembar sanadka laba kun lix iyo toban qodobada barnaamijka caawiya daljiro aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah guddiga xalinta khilaafaadka doorashada baarlamaanka soomaaliya oo sheegay in sabtida ay kala saari doonaan kuraasta musuq maasuqa ku soo baxay ee dooddu ka taagan tahay xaaladda abaaraha saameeyey puntland oo laga dayrinayo heerka ay gaadhsiisan yihiin waraysi ayaan idinka haynaa gobolka cayn oo abaaruhu saameeyeen iyo deegaanka wudhwudh oo biyo yaraan laga soo sheegayo biyo dhaamin laga sameeyey deegaanno ka tirsan gobolka karkaar oo abaartu si xooggan u saamaysay waa sidee saamaynta abaaraha ee dhanka somalilan xildhibaan hore kulalihi oo eedayn dusha uga tuuray madaxweynaha xasan sheekh maxamuud sheegayna in uu ku lug lahaa guuldarradii ka soo gaadhay doorashadii shalay ka dhacday magaalada garowe urur ka shaqeeya waxbarashada oo ka cabanaya go'aamo iskuul ay maamulaan lagu xanibay oo maamulka gobollada dhexe soo saaray qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku hayaa barnaamijka caawiya daljir anigoo khadar cawlahaya stuudiyaha daljire buuhol idinka soo jeedinaya u diyaar garoowa mar kale iyo barnaamijka caawo iyo daljir waa hagaag guddiga xallinta khilaafaadka doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay sabtida soo socota inay go'aan ka soo saari doonaan kuraasta musuq maasuqa ku soo baxay ee baarlamaanka la doortay guddiga ayaa xusay in xubnaha guddiga u qaabilsan gobolladu soo gudbin doonaan xogtooda ku aadan arrimaha doorashooyinka kadibna go'aan laga gaadhi doono kuraasta lagu muransan yahay natiijadooda run ahaantii xafiiska waa xaruntii guddiga xalinta khilaafaadka ilaa toddoba xafiis oo kale ayaa jira oo goobaha ama xarumaha maamul goboleedyada ka furan halkani waa xaruntii guddiga xarumaha maamul goboleedyada ay dacwada uga gaareen guddiga xalinta khilaafaadku halkaanna waxaan u ballansannahay maalinka sabtida haddii ilaah yidhaahdee soo socota in aanu dacwadaha ugu ugu culculus oo dhacay ilaa iyo hadda in guddiga xubnihii gobollada jiray ayaa mid meel walba waxaa yimid qofkii hogaanka u ahaa hadda waad arkayseen cadaado tiimkeedii oo imaanhayey waxay u imaanayaanna waxa weeye inaanu si wada jira go-aan uga gaarno dacwadaha aanu isleenahay waa kuwa ugu culculus oo dhacay oo maaragtay ku-tagrifalka awoodda iyo jawrfalka xuquuqda aadanaha iyo waxyaabahaasoo dhan la xiriira inaanu go-aan uga gaarno ayaanu rajaynaynaa insha allah runtii ma raba inaan ka hor dhaco maalinka sabtida waxaan rajaynayaa guddiga iyaga xalinta khilaafaadka iyo guddiga doorashooyinka heer qaran oo fiid la yidhaahdo inaanu soo wada saarno warbixin aanu kaga hadlayno wixii dhacay say u dhaceen iyo wax laga yeelahay arintaas ma rabo inaan inaan runtii ka hor dhaco laakiin kursiga xadgudub cad uu ka jiro oo ku soo baxay guddigu awood buuxduu u leeyahay in uu isagoo dabcan la tashanhayo gudiy guddiyada kale ee doorashada maamula kuwa heer deegaan iyo kuwa heer federaal in uu go-aan ka gaaro waa hagaag abaarta ka jirta puntland ayaa sii xoogaysanaysa marba marka ka dambaysa gobollada nugaal bari karkaar iyo gardafu waxaa socdaal ku soo maray guddoomiyaha dallada ururada aan dawliga ahayn ee puntland ee buunsa nuur shire cismaan oo soo arkay dad la daalaadhacaya diifta abaarta iyo duunyo u la-aatay daaqla-aan iyo biyola-aan goor dhoweyd ayuu khadka telefoonka iigu warramay haa socdaalka aan ku marayay meelahaas oo dhan garowe ilaa iyo baargaal iyo magaalooyin badan oo iyo tuulooyin badan oo udhexeeya waxay ahayd mid gaar ah oo annaga waxaan ka tirsanahay ururka lagu magacaabo kaalo ee maxalligaah marka howlaha ururkaasi uu leeyahay baan u aaday halkaa marka de waxyaabaha aan halkaasi ku arkay iyona waxa weeye waa haddaad wax iga weydiiso waan ka warrami karaya arrimaha ugu darane hadda dalka ka taagan waa abaarta oo gaar ahaan gobollada saameyn gaara ku reebtay intaad halkaasi ku sugnayd ama socdaalka ku maraysay maxaad la kulantay oo abaaraha la xidhiidha
wallaahi khabarow lagama sheekayn karo lagama sheekayn karo abaartani xoogeeda iyo sida ay tahay inta aan jiray kolleyba mid aniga isoo martay ama aan sheeko ku maqlay maaha xoolihii way yani dhinteen badiba miyaan odhan karaa dadkuna khatar buu ku jiraa waxa aada iyo aad aada u naxaysaa markaad aragtid dad geediya oo baabuur lagu wado ama awr ku guuraya oo u socda meel kuwo kale kasoo guurayaan oo dhinacii kale isaga dad isu weydaaranaya oo aad arkayso labada meelood ee ay ku kala kala wareegayaan ama ku kala socdaan midna inaan waxba oolayn xoolaha ay wataana ama ay sitaan baabuurta ku sitaana ay yihiin kuwa aan sidaasi naf badan ulahayn oo aan sii noolaan karaynin dadkuna uu khatar ku jiro waxyaabaha aanu aragnay yani wax caadiya ma aha oo xooluhu hadda yani wixii noolba waxay dadka gacantiisa ka sugaan ma ahane wax ay foof u aadaan oo soo daaqayaani ma jirto dadka iyo xooluhu inta ka hartayba gurigaa la wada joogaa wixii dadkaasu ay soo hola heelaan ba wada cunaan marka waa waxaynaan weligeen arag oo maqal haba yaraatee
deegaanadu markaa ma isdhaamaan halkeesa ugu daran wallahi waxaad moodaa waxa ugu daran meelaha ugu daran waxa weeye nugaal iyo meeshaan la yidhaahdo karkaar ilaah iyo inta laga gaarayo isku shuban iyo halka hoddaas inta udhaxaysa ee dooxooyinku ay ku badan yihiin waxaad u malaysaa meelaha buuralayda ah in xooluhu ay iyo dadkuba ay dhaamaan kuwa dooxooyinka iyo meelaha jeg waayo buuralaydu waxay leedahay dhil waaweyn oo canjeelku uu ka mid yahay oo mareerku ka mid yahay oo damasku ka mid yahay oo yani dhilkaas loo laangooyaayo oo aygu waxaa moodaa inuu kasii ciriqayo oo ka dhaamo kuwa dooxooyinka aganka ee magaranaysaan waxba ku oolayna dhirta lahayn kuwa ku nool marka dhulkaas xagga barigaaba baa baa la qaatay baan isleeyahay
hagaag marka dadka dabcan waad la sheekaysatay qaarkood baa dhici karta waxyaabaha maskaxdaada mahadhada ku reebay oo ama sheeko aad ku maqashay ama aad soo aragtay maxaad nagala wadaagi kartaa
wallahi waa dadka haddii aan la sheekaystay ka wareystay abaarahaas waxa weeye ilaahiyo dadku haddee wax talaa oo hayaan oo ma jirto ilaahay baanu baryaynaa bay leeyihiin cid ay hadeer kaleeto oo ay ku kalsoon yihiin inuu wax siin karo ma jirto laakiin waxaa moodaa haddana inay quus ku sugan yihiin oo xilligii xilligii uu baaba'san yahay maxaan ku idhaha xilligii uu dhammaad yahay ee roobka la filinayay inkastoo roobka ilaahay waayo quurtuu doono uu keeni karo marka waxa weeye dareenka hadda igu jiraa waxa weye waxaad maqlaysaa hay-ado iyo dowladii puntland iyo dowladihii kaleeto iyo meelaha abaarow ay ka dhacayaan soomaaliya guud ahaan u badan inaliyo biyadhaan iyo bilyadhaan marka arrintuu biyadhaan keliya ma joogto arrintuu biyadhaan keliya ma joogto dadkiibaaba u baahan xoolihii ka dhammaadeen ayaaba u baahan in qorshe loo sameeyo sidii dibu dejin ama dejin loogu samayn lahaa oo qorshe cusub loogu samayn lahaa dadka kanu way soo xeroorayaan ama qaar baaba tuulo sida waxaa tuulada la yidhaahdo cilmu oo laygala soo hadlaayo iyo dhudhub iyo ka tirsan karkaar iyo nugaal labadu ka kala tirsan yani dadkii baaba qaylinayo waxay leeyihiin yaa yaa yaa naga soo gaaro oo haddii aanu yaa naga raro oo tuulooyinka iyo magaalooyinka noo qaxiya iska daa xooli xoolihii waaba dhammaadeenba ama wayba ka tegayaan waxyaabaha kaleeto oo aan arkay oo waxaa kamid ah xole laga tegeyba geel laga tegey iyo ari laga tegey oo meel iska farfadhiyo oo magaranaysa laga tegay oo dawa faganayso iyo yani waxa qofkii yani oohin ilmadu ay ka kaasoo boodayso markii aad aragto silaca waayo dadkiibaa quus jooga oo dhimanaya oo khatar ku jira haddaan laga gaarin ilaahay baase ka u maqan ma garatay ilaa hadda noocuu doono iyo awood kastaba hala ahaadee wax gurmadahoo dadka loo fidiyey ma jirta oo gaadhi ma maqal anigu ma maqal anigu dhegahaygu ma maqal indhahayguna ma arag wax gurmadoo dadkaasi loo fidiyey hadday ahaan lahayd xagga biyaha iyo hadday ahaan lahayd xagga cuntoba midna anigu ma arkin dadkaas anigu intii aan maray waxay helayeen haba yaraatee ma jirin ugu dambayntii aragti ahaan qaab noocee baad isleedahay dadka waxbaa lagu gaadhsiin karaa maxaase ugu daran oo hadda ay aada ugu sii baahan yihiin wallahi arrintu hadda waxa waxa weeye in la badbaadiyo dadka bay taagan tahay dadka in la badbaadiyo oo oo meel kastaba loogu tegi karo cunto loo geeyo weliba xilli dhaxana baa lagu jiraa oo dayra oo qabow fara badan baa jira dadkaas waxay u baahan yihiin maadaama ay daciif yihiin oo awoodoodii ay daciifantay waxay u baahan yihiin inay helaan wax dhaxanta ka celiya inay helaan wax sida wax lagu gaarsiin karaya de horta ilaahay baa dadkan wax gaarsiin karaa runtii marka loo hadlo waa wax awooda puntland ka weyn waa wax aan laga sii tabaabushaysan oo aan loo sii diyaar garoobin haba yaraatee sanduuq dhaqaale oo loo sii abaaruhu mar walbo bay dhacantan haba haba u daraatee laakiin waxaa la rabay in marka hore loo sii diyaar garoobo oo la yidhaahdo abaarta yani xilligaas haddii abaari dhacdo soo socda hadda barwaaqaynu ku jiraa la yidhahde maxaynu ka yeelaynaa oo sanduuq loo sii sameeyo oo dadka reer miyiga laftooda la abaabulo oo la yidhaahdo dhaqaale kaydsada la yidhaahdo oo dawladdu ay usii samayso sanduuq iyo dhaqaale ay ugu talagasho lagaga gaashaanto haddii wax un masiiba ay dhacaan sida abaaraha sida sunaamida sida duufaanta iyo daadadka ay dhacaan lagaga intaas midna ma jiraan waxa weeye waxay dadka ku habsatay iyadoo layska hurdo oo aan wax inkaasa looba diyaar garoobinbaba marka yani siyaabaha waxaa la rabaa si deg dega in aan loola sugin la gaarsiiyo wixii la gaarsiin karo la gaarsiiyo intii la gaarsiin karo haddii la yidhaahdo hay-adaha la sugaya iyo maxaan ku yidhahdaa hay-aduhu waxay leeyihin waxa lasoo xaqiijiyo waxaa inta ay soo wadaan baaba dadku goosanaya wey marka waxaan ku talin lahaa anigu in dadka uu heli kara wax kasta oo qofku bixiyaa dan bay u tahay qofka baahan qof kasta oo wax bixin karo in alla inta ay doonto halleekaatee inaad wax bixiso hadday dawlad tahay iyo haday hay-ado tahay hadday ganacsiya tahay iyo hay-adaha waxaan ula jeedaa hay-adaha gudaha ee maxalliga ee dadka soomaaliya isleeyihiin inay u gurmadaan dadkaasi masaakiinta ee walaalahooda oo lagu rido yani waa wax dad xun baa jira oo hadday gacantooda ku dhacdo dadkii oo dhimanaya laga yaabaa inay iyagu ku muraadsadaan waxa gacantooda soo gala in waxa la helo ay gasho gacan la hubo oo wixii la gaarsiin karo oo dadkaasi la gaarsiin karo gaarsiinaya intaasaan anigu ku talin lahaa nuur shirac ismaan oo socdaal ku maray gobollo ka tirsan puntland oo abaari saamaysay oo waraysiisinayay ukaseha deegaanka welwer oo hoostaga gobolka cayna waxaa laga soo sheegayaa in qiimaha biyaha uu sare u kacay markii ay go-een berkedihii iyo ceelashii laasaha ee deegaankaasi biyaha ka heli jiray xaawo xasan aadan oo ka mid a u dhaqdhaqaaqayaasha arrimaha bulshada ee welwed ayaa iga warantay arrimaha biyo la-aanta ee ka jira welwed annaga waxa weeyaan nawaaxidan aanu ku fadhino yeerguuraa fara badan roobab yar yar oo ka da-ay nawaaxida yada carad baa la isugu soo guuray roobabkaasina waxay keeneen in dadkii meel kasta ka soo haansado ka soo guuro laysku soo cidhiidhiyo hadeerna markii ay dee wixii xoolihii iyo wixiiba waxay cunaanba waayeen wax kale soo raaci waayeen qorax bacan iyo kaliil ay iska hayso xoolihii iska soconayaan iyagoo maxay tay gaajoonaya idihii iska soconayaan waraabaha iyo iyagu isla midanayaan dee dhibaatada ma yara ilaahay unbaa kasoo furfuri kara waxa haya dadka gudaha magaalada woodwood say u saamaysay biyo la-aanta oo kale magaalada woodwood aada iyo aad baa biyo la-aanta uga jirtaa si aadoo ba-an bay uhaysaa waxa weeyaan lamaba heli karo biyihii haddii la helo wax baraagahoo biyo ku jiraanna maba jiraan ceelkiina waa sii go-ayeen ceelashu way gooyeen waa la qodayaa wax biyo loogu tegayaana ma jiraano mar haddii rooba uunan korka ka helin dee ceelka ishiisii baruunkeedii waa qalanayaa garatay marka biyuhu waxa weeyaan haddii la helo foostadu waa boqol hadday meelaha gooyada wax ka soo qaadaan baraag kasta ninkii lahaana hadeer wuu xidhay biyahaasi aada iyo aad bay dadka werwer ugu hayaan kashu waa naxaysaa aad baa dadku abaartaas biyo la-aanta wixii kale ee la quudan lahaa ee waaba la heli karaa hase ahaatee labgabarka nolosha waa biyo haddii la biyo biyo la waayana nololina ma jirto waxna la karsan maayo marka hadda oo kale biyaha xaggee laga helaa biyaha meelahaas maxay haysay tuulooyinkaan nagu xeeran roobabku wax yar oo sagxad sagxad iyo dhow salaamiyo ay baraaguhu u galeen ayaa markaa ugu dambaysay laga soo qaadqaadaya hadeerna meel loo kacaba la garan maayo xaaladda adig bay shaki adag tahay hadeerta waxa weeyaan dee waxaa haddaan riig loo odin dadkan ama ilaahay dee usoo arxamin waxa weeya waxaan umalaynaya dad badan oo biyola-aan u dhintay waa la arkaya haraadi goal saamaynta marka ay magaalada oo kale ku yeelatay hadday ganacsiga tahay hadday dhaqdhaqaaqa kale tahay ma jirta taasi way jirtaa oo maxay hayteen waxaba yaraatee ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa aad bay usii liitaa waxay ugu sii liitaa xaggii xoolihii xoolihii lagu ganacsan jiray dadkani xoola ku nool bay ahaayeen xoolahaasaa la iib geyn jiray dadka reer miyiga abaa sii daran dhibaatada ugu weyne waxay sii haysaa reer miyiga waxa weeye neefkii adduunyada ahay ay ka ganacsan jireen dee ganacsato ma iibsanayso waayo xoolihii waxay cunaan iyo biyo midna ma haystaan min waliba wuxuu isleeyahay haddaad neefka gadatid dee neefkii baa baktiyaya maxaad markaa ku faraysaa ha ku baktiyo kii lahaa kadibna qofkiina meeluu maxay haytay neefkii ula kaco ma hayo neefkii sii dhaqaaqi lahaa dadkii waxay sameeyeen wixii sii raaqraaqi lahaa ee xool ahaa inay kaxeeyaan hadda xeryay leeyihiin shanta bi afarta bilo laba dhowr bilood oo soo aadan waa tacaanood iyo xoolaha la qasho ee maxay haytay daagaxa la yidhaahdo xeryaa loo samaysto sida makhaayadihii laga shaahi jiray oo kale hudheelada cuntada laga cuni jiray saamayn ma ku yeelatay arrintani oo wax isbedela ma ka yimaadeen ama qaar rafacmi ma jiraan qaar damiyeyna waa jiraan qaar weli sii ciriiriqayo meel kale oo kastaba ha ka keeneen ay wax sii walwalaaqaya way jiraan shaaha waa kordhiyeen oo shan bay afar bay ka dhigeen biyola-aantaas sababaysa sunkar waa la iska helayaa oo xagga maciishadu may kicin waana la helaa hase ahaatee biyahaasaa sababaya oo maxay haytay cabitaankii meelihii laga cabi jiray iyaga laftigooda laiswaraabinba maayo waxa weeyaan dee biyuhu waa baahiyi aad bay u baahan yihiin biyaha baahidooda marka shaaha markii hore imisuu ahaa marka hadda afar kun yahay saddex buu ahaa shaal saddex buu ahaa weligeed saddex baa lagu gadan jiray waayahan oo dhan waxa saddex ka kacay maanta un baa lahayaa afar ay noqdeen cuntada kale ee hudheelada laga cunayo oo kale sida bariiska oo kale isagu ma qaaliyo mise waa sidiintiisa
cuntooyinka kale maxay haytay xagga maciishadu waa dee way iswadaayo waxa weeyaan xaggan biyaha un baa laga hadlayaa kollay biyaha maxay haytay cabitaankii iyo faraxalkii iyo wax walba waa la yaxmeerinaya markii hore daladina qaar baa damiyey oo aan sidaynba oo biyola-aan u damiyey ilaahay mise hudheel baa damiyey marka ama makhayadood ilaa dhowr mudeel saddex mudeel iyobaa damiyey afar hadeer annaga soddon baa lagu gadan jiray markay ugu kacdo soddon iyo soddon iyo shan maxay haytay hadeerna dee waa marxaladaasay marayaan marka hadeer boqol iyo konton laguna heli maayo laba heli maayo anaaba boqolkay saga kaasoo qabtay anigu maxay haytay maba la helayaan qabaa boqolkiibaanba lagu helayn boqol iyo konton baan lagu helayn biyaba lama hayo xaawo xasan oo wuuhur joogta ayay ahayd deegaano badan oo ka tirsan gobolka karkaar waxaa ka jira abaara baahsan waxaana la sameeyey biyo dhaamin goobaha ay abaartu ka jirto la geeyey labaatan booyadood oo biyo ah ayaa waxaa la gaarsiiyey deegaanka la yidhaahdo dooxada dharoor ballidacar cagta godburwa iyo deegaano kale waxaa biyadhaamintaasi ku tuburacay ganacsato deegaanka ka soo jeeda taliya ku-xigeenka ciidamada nabadgelyada waddooyinka ee puntland maxamed faniin ayaa raadiyow daljir uga warramay biyadhaaminta deegaanadaasi laga sameeyey bismillaahi raxmaani raxiim waxaan inii sheegayaa booqasho horta booqasho wanaagsan daljir waxaan inii sheegayaa abaaraha dhulka saameeyey abaar daran daran baa saamaysay dalka iyo dadkiiba abaartaas sima ay tahay soomaaliya o dhan maanta ay ka dhan tahay ku dhan tahay aada iyo aada waxyeelo badanna geysatay geysana doontaa wax badan haddaan ilaahay uusan ka soo gaarin arrinta anagu anigu dooxada dhowrareed gabadha la yidhaahdo ganacsato caasho axmed dheere waxay bixisay labaatan waxay ku deeqday labaatan booyadood oo biyo ah inay dooxada dhowrareed iyo inta ku xiran ay geyso koow waxaa ka ah dooxada cagta gudurwaa hariso ammaan ooyo qaad waa uur caleed jiica raran dhugaweyn magar waxa weeye meesha la yidhaahdo balli dhacar sagaalkaa goobood ayaa biyahaasu ku socdaan shalay baa la balaabay ilaa hadda biyahaasu waa socdaan ilaahay waxaan u rajaynaynaa kollay lacag badan baa ku bixin doonta laba kun iyo dheeraada ilaahay casho ilaahay ka abaalmariyo waa deeqay baxsatay waa ka farxisay ummaddaas ilaahay ha ka farxiyo intaas oy dhibaato ka qaaday dadkaas haddaa aragtaan waxayna ku dhacaya dhibaato ah dhibaato ah dhibaato adag baa haysata wax meelaha qaarkood wax biyo lagu shubo ma leh waxa loogu shubo ma leh hoy ma leh oo raas ma leh oo meelay degan yihiin ma leh waxa weeye booyadihii baa waxaa lagu qaaday fuustooyin iyo baco wixii lagala gaari karo halkaa dhibaato xun baa ka muuqata ama ka jidha haddee ummadda kale oo arkay aragtay ama ummadda kaleoo dhegaysanaysa iyagana waxaa looga baahan yahay inay wixii deeqa oo ilaahay dartiisa ula niyoorayaan inay ka qayb qaataan nin arrintaasna ay qayb libax ka qaataan waxaan ka faa'iidaysanaya raadiyaha dalka dadka u dhashayow soomaaliyay waad arkaysaan maantay dad iyo dunyo lakala hari maayo dad iyo dunyo lakala hari maayo magaaladana dhib baa ka jidha baadiyana dhibtaasaa ka dhacday abaar baa dhacday xoolo iyadoo sidaasa ayaa maanta sicir bararka ka socda magaalooyinku wadi u yahay ummadda qofkii laba boqoloo dollar maanta damca inuu wax ku galo ama raashin ama biyo ma gaari kadho mana gaari karo waxna kama samayn karo laba boqoloo dollar si u helana adag hadda siay wax u tadhana adag dhibaatada masiibada jidha caynkaa weeye soomaali weynay waad arkaysaa nin waxaan gaarsiinaya waxaan ka faa'iidaysanaya dadka dadka u dhashayow hantidalow dabadda jirow dalka joogow dadkaas waxay u baahan yihiin kaalmo alle iyo mid aadanibaba intaas casha ilaahay ha ka abaalmariyo ilaahay wax khayr ha ugu bedelo intaas baan ku gebagabaynayaa haddee waa inoo silaa waayahay maadaama aada sheegtay in abaare ay ka jiraan dalka baaxadeedana ay la eg tahay kuwa dadka iyo dunyada saameyn ku yeeshay meelo badanna dadku ay soo xaroodeen xoolihii ay dhammaadeen dadkuna ay ku daba jiraan dhanka kalena magaalooyinkii laga soo sheegayo sixir barar iyo maciishadii oo korortay yay tahay marka cidda wax ka qaban karta arrintan horta ilaahay baa wax ka qaban kara awoodda guud tan ilaahay weeye rabbigay baa wax ka qaban kara bini aadankeennu maradhaaraynu samayn karaa waa maradhaar waxaynu samaynaba wax allaale cadda dadkaa biyaa loo shubaayo teer iyo shalay iyo xalay iyo maanta iyo berri biyaa loo shubaayo berri waa ka ooman yihiin meel cilaana waa joogaan waa waxaan wax adduunka masiiba weeye hadday tuulo tahay iyo hadday meel degaan ahayd iyo hadday tahay meel hadda la degayoo baxsan meesha ugu yarbaa saddex boqoloo qoys fadhilaay hadday tuulo ahayd dadka waa la xorooraya xoolo waa dhammaanaya waa laga tegaayo xoolaha marka waxaa loo baahanya waxaa wax ka qaban karaa wixii tabara wixii tabara wixii ilaahay naxariista geliyey ummadda wixii ilaahay naxariista geliyey hadday hanti leeyihiin hadday shaqaalo yihiin hadday dowlo tahay hadday dadweyne tahay waxaa waa gargaar ummadda waxay u baahan tahay qaarkeed in la raro oo meelahay degayin laga raro meel lagu ururiyo ma guuri karaan ma guuri karaan maanta dallaan guuri karin baa jira dadka hantidana ka dhammaatay silicsan haddaad aragtid oo lugooda iyo abuurtooda caradka dhibaatada ka muuqata dayaca ka muuqda wax lala argagaxo wey waa wax lala argagaxo waa wax ninkii islaama ummadda ilaahay uu ka daqan karo waxaan aan arkay ama soo aragnay dhibaatada caynkaasaa jidha hadde ummaday ummaday dal iyo dabadba arka dadka dadka wax laga sheegaya arka bal horta arka idin markaa aragtaaniin dee wixii tabara iyo wixii talaah marka waxaa looga baahaya dadkay ka dhasheen ummaddan
waayahay biyodhaaminta laga sameeyey deegaanada aad sheegtay ee labaatankaasi booyadood maxay ka bedeleysaa noloshii dadkaasi maadaama abaar baaxadle ay jirto haddii ahaan lahayd dhanka biyaha
waxay ka bedeli karaa shan beri lix beri ayay ka bedeli karaa inay oonka ka baxaanin wixii shan beri ka dambeeya ama afar beri ka dambeeya waa ooman yahay waa sidoodii intaa aynaanay kaba bedeli kadho
dhanka somalilan abaaraha ayaa saameyn xoogan ku leh muddooyinkii u dambeeyey xildhibaan mahdi xuseen cadare oo ka mid a baarlamaanka somalilan ayaa isagu maanta shir jaraa'id ku qabtay hargeysa kana hadlay xaaladda abaaraha ee ka jira deegaanada maamulkaasi ka arrimiyo halkan maanta waxaan kaga hadlayaa anigoo ah xildhibaanada golaha wakiilada ee somalilan kana ka soo jeeda gobolka awdal waxaan ka hadlayaa xaaladan asaasiga ah ee ka badqadhaaday waddanka somalilan ee ku saabsan abaaraha waxaan u malaynayaa sida dadku waa ogyihiin ama shacbiga somalilan waa log yahay abaal baahsan oo ballaaran ayaa dadkii ka dhacday marka laga soo bilaabo bariga habuu kaldarnaadaane bariga marka laga soo bilaabo ilaa gobolada galbeedka abaartaasi waa la baahsan weeyaan oo waddanka oo dhan ku hafsta weeye waa aafooyin qaran weeye aafooyinka qalankana had iyo jeer waxay abuuraan dhibo fara badan oo dadka soo gaara ayay abuuraan horsan ma ka soo qaada maanta somaliland gobollada awdaba kala duwankii hore eh sida la xusuusan lahay maanta hore abaar baa ku dhacda layidhi abaartaasi maahayn abaar toosoo ku dhacda dahay laakiin waxaa ahayd abaar dadka shacbiga dadkii ka soo hayaamay oogada ka yimiday ee u hayaamay waqooyiga ee marlabadkii kusoo noqonayay ayay dadkaasi ahayd abaar marka muddo toddoba cisho ah ayaana hawsha caynkaasi lagu sifeeyey waxaan u malaynayaa iminka abaarta tii noocii ahaa way ka duwan tahay waa ka ballaalan tahay waxay saamaynaysaa marka laga soo bilaabo gobolka awdur marka laga bilaabo xeebtiisa waqooyiga ilaa xeebtaa maxaan ku dhahdaa isku xidha ilaa berbera ilaa maxaan ku dhahaa bariga waxaa kaloo ognahay iminka in gurmadkii jiro oo culays fara badan la saaray gobollada bariga la saaray halka abaartu ka baahsan tahayna waa halkaa waxaa kaloo jirto inay meesha ka maqnayn dadkii bariga ka imanayey ee bariga ka soo fatahay waxay u soo fataheen dhinaca gobollada galbeedka ayay usoo fataheen galbeedka markay yimaadeenna meesha maxaa degmooyinkaa dila iyo wajaale iyo soonka iyo waqooyigaas ayaa la moodaya ayay ku kudan yihiin waxaan ka maqnayn oo kale galbeedkan boorama ayay noo sii dhaafeen orsaanbol iminka anigu boorama waxa ku wanaabaan galbeedka usoo jeeda oo ku taalla dooxaa bulafuulka ku taalla beertaa waxa soo degay xoolo fara badan baa soo degay caleentii iyo kitaabkii iyo nabaadkii ku yaallayba toddobaadkan oo dhan bay cunayeen waxaa markaa dhacaysa toddobaadkaa marka xoolaha xoolaha badan lay yimid oo ay cunaan kuwii joogay iyo kuwii kale labadiiba way isla basbeelayaan abaartu markaa waxay saamaynaysaa kuwii biyo fadhiya baa layidhi biyo sarkaa fadhiya biyahaasi iyo butaaca dadku soo butaaceeyey waxaa kaloo iga saamayn ku yeelan doontaa culus badan iyo ku yeelan doontaa maxaan ku dhadaa gobolka iyo ku yeelan doontaa intaas markaan ka tagno abaartii guudiya markay noqoto dalku wuxuu leeyahay dawlad buu leeyahay dowladnimadii iyo qarannimadii somalilan madaxweynuu leeyahay madaxweynaha dalku maalintii dhoweyd wuxuu ku dhawaaqay ee ugu horreysuu iclaamiyey abaartu iclaamiyey sidii la arki jiray ama qaabkii dowladnimo ee la arki jiray anigoo u ogeyn sistamkii dowladnimo madaxweynuhu sidii dhabta ah wuxuu ku dhawaaqay abaartii ku dhawaaqay marlabaadkii markuu abaartu ku dhawaaqay wuxuu isugu yeeray ganacsatadii dalka joogtay ee baamiistalka ahayd wixii ay jirayeen iyaguna ayuu ka qaaday mar kale wuxuu bixiyey madaxweynuhu isaga oo eegaya dadkiisa iyo dadkiisa wuxuu bixiye wixii adduun oo heli karaya ee dowladdiisu ay bixin karaysay ayuu bixiyo ku gudsaday waxaa kaloo madaxweynuhu sameeyey guddi qaran oo abaaraha ku saabsan ayuu sameeyey guddiga abaarihii oo inta badan ka gurmadka bariga ka bixisa weeyaan gurmadkaas guddida abaaraha waxay mas-uul ka yihiin gurmadkaas abaarihii bariga ayay mas-uul ka yihiin intaa markuu sameeyey madaxweynuhu wax markii dambe dhowrka afraad ah wuxuu u ambabaxay galbeed wadamada bariga gobolada bariga ee somalilan ayuu ambabaxay isagoo indhaindhaynaya xaaladda dalka iyo dadku sugan yihiin oo xogogaal u soo noqonaya dhibta meesha ka jirta inta ay leegtahay gobolada badankooda wuu soo wada marayaa gobolada markuu soo wada maro kadib waxaa laga yaabaa isagoo markaa wararka sugan siita inuu ku soo noqdo laakiin muxuu ahaa caasimada dalka madaxtooyada intaa markay tahay waxaan u kala saari lahay laakiin sidaa tahay saddex qodob baynu u kala saaraynaa waxa u yaala markaas ama u qorshaysan sida ay tahay iyadoo ka hadleen wasiirro fara badan ay ka hadleen qorshaha abaarta ee ah long term plan iyo short term plan labadaba ay ka hadleen sida wasiirka madaxtooyada habeen lagu daaweynayo markii qorshe fiican bay soo dhigeen qorshaha fiican ay soo dhigeen waxa weeye qorshihii ugu sabata bixin lahaa ummadda iyo shacabka ay abaaru ku habsadeen sidaa markay tahay madaxweyne markuu soo noqdo ee u kuurgalo howlaha noocaas ah ee shaqe ee socda waxaa saddex qodob midkoo yaa u yaalla qodobka ugu horraysa waxa weeye guddigii abaaraha ee u magacaabay ee ku taaqusay taakulinayay ummadda shacbiga baahan ee dhibta soo gaadhay taakulinayey in la xoojiyo oo lagu daro maxaan ku dhahdaay maamulkii dowladnimo iyo sistamkii dowladnimo si laysu waafajiyo kuwaas in la xoojiyo oo lagu daro arrimaha guddidaa oo la ballaariyo macnaha marka guddidaa la ballaariyo waxaa laga dhigi karaa arrimaha bulshada qaybuhooda kala duwan ayaa lagu dari karaa waxaa lagu samayn karaa oo kale inay mas-uul ka noqdaan oo aana ku fuleen oo keliya muxuu ahaa xubnaha aan sheegnay ku fuleen waxaa markaa kusoo gudi kara sida barasaabada iyo maayarada oo ka mas-uul ah gobollada iyo degmooyinka dalka kuwaas oo iyada loo soo marayo qaab maamul loogu soo mari jooga qodob labaadi kale markaa madaxweynaha u banaan ama de kulli laga fuliyo inuu fuliyana waxa weeye ee muhiimka ah qorshaha ku jahaysan hay-adaha dawliga ah iyo wasaaradaha dawliga ah ee lama madax banaanaadeen ama kuwa xukuumad ahaadeen gaar ahaan waxa weeye wasaaradaha ay khusayso hawshaasi sida wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda dudujinta wasaaradda biyaha wasaaradda maxaan ku dhahdaa deegaanka iyo wasaaradda maxaan ku dhahdaa caafimaadka maxaanada xoolaha wasaaradahaasi waxa weeye iyo hay-adda qaranka iyo nagaad narad la yidhaahdo oo u qaabilsan aafooyinka qaranka somalilan ilaha noocaas waxaa laga filaya waxa weeye howltilmaameedkii iyo shaqadii ay qaban lahaayeen ee qaranka iyo dadka waayeen waxaa laga filayaa oo kale waxa weeye markay abaari dhacdo ee arrimuhu nooca u ballaadhaan wasaarad walba hawshii ay ahayd inay qabato oo ka keento xog rasmi ah oo dhab ah oo lasoo sameeyo assessment farabadan lasoo sameeyo assessmentkaasoo ku saabsan waxyaabaha baysiga u ah dadka tusaale ahaan marka ay abaaraha noocaasi dhacaan bini aadamku waa isku xidhan xoolaha iyo dadku way isku xidhan yihiin waa noloshii oo seed kala bay noqonaysaa marka xoolihii abaarsadaan ee nafaqo waayaan dadkiina sidoo kale nafaqo waaya waxaa loo baahan yahay markaa wasaaradda caafimaadku inay howlaha noocaasi hadday noqoto malnutrition iyo hadday noqoto maxaan ku dhahay cudurro faafa intaba ay ka haruun gasho oo ay soo sameeya asmalka dharkeeda loo baahan yahay waxaa kaloo loo baahan yahay in wasaaradda xamalada xoolo kale idna inay sidaas oo kale idna waawdasho wasaaradahaasi tabiyoo kale idna looga baahan yahay waa noocaasa oo shaqada noocaas ee daily activities ee looga baahan yahay bayskeedu inay tahay inay qabtaan wasaarad walbana looga baahan yahay oo macluumaad dhab ah oo xog dhab ah iyadoo wasaarad walba ama hay-ad walba cid la shaqaysa ay tahay mxuu ahaa hay-adaha waaweyn ee ngo-yada ama un ha noqoto ama ha noqoto local ngos international ha noqoto hay-adahaas inay ka caawiyo inta badan siday maarki jirnay ama waqti waahan jiray ee assistance u noqon kara oo ka caawinaya ama ha noqoto xagga mxuu ahaa technically iyo administrationka labadaba u caawinaya xogta caynkaas ee dhabta marka la helo waxaa la ogaanayaa awoodda iyo baaxadda ay leegtahay maxaan ku dhahdaa ee dhibtaas ay leegtahay iyo muhiim ah oo mushaare kasta iyo markaa xogtaa marka heleero waxaa loo dhami karaa marka system ballaaran oo u hirgeliyo hawlihii nooca ahaas ee gurmadka ahaa lagu hirgeliyo ayaa loo baahan yahay qodobka saddexaad ee kalendoonkiisna u baahanay waxa weeye waxa inta badan jira waynu ognahay oo laga hadlaa international looga hadlayaa isbeddelka cimilada hawada ayaa laga hadlay isbeddelkaas cimilada hawadu waa ka ugu saamaynta ballaaran ee dalkeenna saameeyey aynu fahmi laanahay ama aynu garan laanahay inta badanna waxa weeye aynu ognahay waa taa weeye isbeddelkaa cimilada ee isbeddelku waxa weeye soqsaabo wuxuu sameeyey kow roobabkiibuu saameeyey oo qaafroobeedkii iyo qaabnooleedkii dadka iyo sifarkii dadka u noolaan jireen ayuu saameeyey waa qodobka koowaad qodobka labaadi kale waxa weeye waxa uu saameeyey noloshii xoolaha ayuu saameeyey oo waxa isbedelay nabaadkii xoolaha iyo wixii ay isticmaali jireen ayaa isbedelay qodobka labaadi kalena waxa uu saameeyey kii dadka ayuu saameeyey oo isbedel ku keenay haddaan kuga obleeyo for example ta roobka roobka oo kale waxa roobkii loo diijiray gurigii laba bilood oo gulah ayaa la isticmaali jiray inta aynu ognahay oo ah bisha bilaha abriil iyo may juun iyo julan xagaa bay ahaayeen agost iyo sebtembarna waxay ahaayeen xeebaha dilaac leh intaas waxaa kuwa guba markuu roobkaa gugu qaado uu dhammaado waxaa dadku u quruuri jireen waqooyiga ayay quruuri jireen oo halkaasuu ka bii jira xays saddexda bilood ugu dambaysa ee maxaan kula december iyo january iyo february saddexdaa bilood oo dadku waqooyiga ayay tegi jireen sidaas markay tahay dadku waxay u yaqaaneen way qorshaysanayeen way balaangaraysanayeen sida ay u noolaan hasirkooda sidoo kale xoolaha nabaadkee guri jira ee noocyada kala duwanaya mid geedka hoosanaha ama geed hoosanahaado kuwiina waxa ku dhacay nabaadguud baa ku dhacay rush problem ku dhaco waxa weeyaan waxaa yimaaday geed la yidhahdo kelinoole iyo maxaa ku dhahdaa la galo oo la yidhahdo muxuu ahaayen galawaa oo nabaadguuriyo iyagan dhulkii ayaa jira waxaa kaloo iyadu meeshaa ka maqay wixii dadku beeran jireen ee dalagga looga jiray oo dalagii aanu taqaanay isticmaali jirnay sidii odayaashii hore oran jireen waxay yidhahdeen odayaashii hore oran jireen waxaan usoo joognay oran jireen waxaan usoo joognay waxa weeye taariikhiyan taariikhiyan markaan usoo joognay waxa weeye wixii aan soo aragnay sanadihii ugu dambeeyey ee waqtigii ugu dambeeyey marka waxa weeye waxaan usoo joognay waxa weeye isticmaalkii nooca ahaa la beeran jiray dalagyada la beerto inta waqooyiga dadkeennu ama shacbigeenu u badan yahay xoola dhaqato iyo maxaan ku dhaha beeraley ama xoola dhaqato iyo maxaan ku dhaha beeraley oo isku jira labada isku dhufan inta somalilan ama soomaaliya noqotay inta waa noqotee dadku ay isticmaali jireen intaas weeye dalagii hadda la beeri jiray nooca ahaa eenu naqaanay ee ka mid ahaa hanuunka oo different times ah ama kala duwan oo noocyo kala duwan ah oo ay ka mid yihiin haruunbaalkii la odhan jiray madaxa weyn oo intaa laaleen oo la odhan jiray maxaa kula masangu ama la odhan jiray maxaa kula imijaa la odhan jiray oo aan garanayno oo xabadda ka laatay madaxa ee intaa leeg ama qiyaasiisu inta ay leeg tahay ay marka daaq la beero intaasoo daaq ay noqon jiray intaasoo joogaan oo haruun ay noqon jireen ayaa iyadna meesha ka baxay waxaa la beeri jiray gelli baa la beeri jiray waxaa la beeri jiray digir baa la beeri jiray waxaa la beeri jiray maxaa kulaada qusrad fara badan oo noocyo kala duwan oo dhifdiisa waxaa kaloo la beeri jiray markaanu garanaynaa baalkii loo jeeda tuqunka shinnidii nooca ahayd way dabargooday waa la isticmaalo sanadaha ugu dambeeyay loo aragnay waxaa lasiday ugu maqaalaa amaanarkay hadduu kariye yaryar oo intaa ilaa leeg tahay oo midkiisu intaa leeyahay oo caleen lahayn oo dalag lahayn oo raashin lahayn ayaa waxaa la isticmaalayay inta badan aynu aragnay waxaasina wax ka shaafacaya maaha waxaynu u baahannahay markaa sidaa markay noqoto ee hawluu caynkaa yihiin waxaynu u baahannahay qorshe dhab ah oo la sameeyo kow waxaa weeye waan u soo jeedin lahaa anigu markaa madaxweynaha iyo xukuumaddiisa inkastoo ku hawlan yihiin hawlaha noocaasa ay ku daba jiraan oon garanayo oon fulin karayo fulayo banaankeedu qorshayd inay tahay iminka wixii ka dambeeya in la sameeyo kow in la hukuumadda ay samayso qorshe habaysan oo ku saabsan hawshaa maxaanku rahdaa aynu ku soo sheekaynayey wasaaradihii ha noqoto ama ha noqoto maxaa ku rahda xukuumad oo caddaana qorshihii lagu hawlgeli lahaa markaa weeye ee abaarha lagu hawlgeli lahaa waxaa kaloo loo baahan yahay oon odhan lahayn in la sameeyo maxaa ku rahdaaye qorshahan isbeddelka cimilada qaab ama system ama plan lagu waajaho oo xukuumadda iyo xuskeedu ay soo bandhigaan oo wixii iminka ka dambeeya hoos maadaama isbedelay muxuu ahaa nidaamka iyo maxaan ku radaa jirkiisa waxaa kaloo soo jeedin lahaa madaxweynaha in la sameeyo matalan kayd qaran in la sameeyo marka abaarta ay soo noqnoqoto ay soo noqnoqoto mar walba hadday noqoto gudkiisa gudtood mayaanu noqono gudteeday leedahay in wax kayd qaran la sameeyo kaydkaasi ama ha noolo xoolo ama adduun ha noolo ama ha noqdo maxaa kula nool inta midkan doonta noqoto waxaa kaloo soo jeedinaa madaxweynaha gobolada bariga gobolada bariga in loo sameeyo meel santara oo laga sabraangareeyo oo ay ka gaari karaan dadka isabaraangaraynaysa iyo dadka hawlaha ku shaqale waxaa kaloo soo jeedinaya ugu dambayntii madaxweynaha in madaxweyne maadaama uu yahay uu amrigii maxaa ku dhahdaa qaranka uu yahay uu yahay madaxweyne la doortay uu yahay waxaan u soo jeedin lahaa oon odhan lahaa saddex cisho oo aad waqti u qabato oo aad u macayato oo aad la tukado dalka oo dhan dalka oo dhan hadday caasimo tahay hadday tuulo tahay iyo hadday maxaa tahay muxuu ahaa xaafadaha hoose intaba ay tahay in laga tukado oo laga ogo salaada oo doonta laga tukado oo ilaahay lagu noqdo oo ilaahay la baryo taasna usoo jeedin lahaa waa hagaag wararkii abaaraha inta aan ku dhaafnee xildhibaan hore maxamuud maxamed kulalihi oo ka mid ahaan jiray baarlamaanka wakhtigiisu dhammaaday ee soomaaliya ayaa madaxweynaha soomaaliya ku eedeeyey in xildhibaanimada cusub ee uu waayey ay sabab u tahay faragelin uu ku lahaa doorashadii garowe ka dhacday sheer jarayd oo arrintaasi kaga hadlay waxaa hadalladiisi ka mid ahaa intii loo soo jeesan lahaa xaaladeenna puntland dagaalkaa la kacayo oo looga faa'iidaysanayo in bannaanka looga aado mar kasta uu jiro abaaraana hareeyey musuq maasuq raashinkii la keeno suuqaa lagu gataa lacag faalsa ah ayaa lagu waxeeyey xoogaagii yaryarkaa oo tolka bannaanka iniiga soo dirayana doolarkaa tanaa lagula wareegaa kanaa lagula wareegaa kan meel kaleeto laga waxeeyey malaha puntlandaa laga waxeeyey markii madaxweynaha la weydiiyeyna wuxuu dhahay idinkaaba sheegaysiin tan halkee ka keena aniga maanaa waxays mashruuc ayaa liigu soo qaatay ma inii qarinayo kulelihii yuusan baarlamaanka soo ku soo noqonin mashruucaas waxaa ku soo heshiiyey madaxweyne xasan shiikh iyo cabdiweli iyadoo loo adeegsanayo guddoomiyaha guddiga doorashada dadban khaliif ow cali wasiirkeenna xildhibaanadeenna war muftiyeedkuu soo saaray labaataniyo sagaalkii sebtembar madaxweynaha ayaa inii caddaynaysa inuu musuq maasuq meeshu ka jiro isagaaba khiraaya khudbaddii uu baarlamaanka ka jeejay madaxweynaha kun lix boqol lixdan iyo sideed ayaa la baxsho scholarship yaa nilii siiyey wasiiraan qabnaa xildhibaanaan qabnaa qofna loo siiyey ma laha ceelkii raka wax laga qabta ma laha aniga hortiina ayaan waxaan ka sheegayaa dhis dhaqdhaqaaqa isbedeldoonka soomaaliyeed xasan shiikhna ma joogaayo cabdiwelina maantay ku bilaabatay mucaaradnimada xisaabta ku darsada meelaysan ka filanayna uga imaatay waxaana lagu wareerinayaa intii loo soo jeesan lahaa xaaladeenna puntland dagaalkaal kacayo oo looga faa'iidaysanayo in bannaanka looga aado mar kasta uu jiro abaaraana hareeyey musuq maasuq raashinkii la keeno suuqaa lagu gataa lacag faalsa ah ayaa lagu waxeeyey xoogaagii yaryarkaa oo tolka bannaanka iniiga soo dirayana doolarkaa tanaa lagula wareegaa tanaa lagula wareegaa tan meel kaleto laga waxeeyey ma laha puntlandaa laga waxeeyey markii madaxweynaha la weydiiyeyna wuxuu dhahay idinkaaba sheegaysiin tan halkee ka keena aniga maanaa waxaysta waxaan rabaa inaan inii sheego askarta puntland iyo shaqaalaha inaysan mushahar qaadan
xildhibaan hore maxamed maxamuud kulalihi ayuu kaasi ahaa urur ka shaqeeya arrimaha waxbarashada oo ka howlgelayay magaalada dhuusamareeb ayaa walaac ka muujiyey go-aan lagu xiray iskuulay maamulaan oo maamulka ahlusunna ee gobollada dhexe go-aan ku soo saaray in albaabada loo laabo mas-uuliyiinta ururkaasi oo hadlayay waxay yidhaahdeen walaal waxaan ka cabanaynaa arrimahan sida bayaankeenna ku aragtay iskuul dugsi hoose dhexe iyo sare ee gurmad ee ku yaala degmada dhuusmareeb ayaa maaragtay rag shaksiyaada oo shaati maamul wata ayaa albaabada soo dhasay taariikhda markay ku beegmay bishii nofembar labaatankeedii labada kun iyo lix tobanka wallahi sababtaas annagu ma cadda sababta iskuulka gurmad loo xiray ilaa iyo hadda wax asbaaba oo cad ma hayno markii iskoos la xirayana sifa sharciya laguma xirin sida in la keeno waraaq cad oo maamulka degmada dhuusareer ama maamulka dowlad goboleedka gobolada dhexe kasoo baxday inaan helno ka dhicin askar iyo rag shaksiyaada iskoolka yimid albaabada sugu dhiftay macalimiintana si jaga dharbaxa uga taas arrintaas walaal waa arrin maaragtay wax ka jira male waa arrin been abuura waa dacaayad been abuura oo la faafiyey oo ay faafiyeen rag dano gaara leh oo maamulka maaragtay ku yiraahda iskuulka gurmad oo faafinaya afkaar qaldan waa argagixiso dowladda galmudug la shadeeyaa wasaaradda waxbarashada maaragtay dowladda soomaaliya ayaa aqoonsan arrimahaas oo maaragtay been abuura ay maaragtay ku samaysan tahay wax haba yaraatee maaragtay afkaar qaldan oo haynaa male iskuulkuna mujtamac meesha degan iyo dadka deegaanka qolo walba ay dadku yaqaaniin annagu dad maaragtay waxaa laga sheekeynaya o dhan ehel u aaman yihiin taasna way cadaynay u baahan tahay ilaa qolada sheegtaa laga raba cadaynaheeda laakiin anagu arrintaas waa beeninayna boqol kiiba boqol walaal waa noo cadaynay arrintaana maaragtay wax badan in badan ay soo laalaabatay oo maamulka iyo anagu aan arrimaha iskuulkan ka wada hadalnay hase yeeshee ilaa qodobad badan aan isku afgaran weynay waxaa ka mid ahaa iskuulka maaragtay iskuulka gurmad waa daan guud waaye arrinta maaragtay iskuulka gurmad waxay ahayd arrin aanu arkayna inay sirsinaan aysa jirin jilada kale annagana lamidka ah lanama qabin sida iskuulka galguduud school ama ablaad school shuruuc iyo qaanuuno mid ka koorayo iskuulka gurmad ayaa nagu soo rogay waa hagaag taliyo ku-xigeenka ciidanka bilayska ee maamulka somalilan cabdiraxmaan liibaan fooxle ayaa ka hadlay dilal ka dhacay somalilan iyo sidoo kale shilalka gaadiidka oo soo badanaya shir jareed oo hargeysa ku qabtay ayuu arrimahaasi kaga hadlay
shilal gaadiid oo ka dhacay magaalada maanta gebinkii dambe afartii ilaa iyo lixdii intii udhexaysay shilkaas wuxuu ahaa midigooyad iyo fisis hal qof ayaa ku dhintay laba kalena way ku dhaawacmeen shilka labaad wuxuu ahaa boyd iyo suusuuki hal qof ayaa ku dhintay afar qofna waa ku dhaawacmeen dhammaan dadkii dibtaas gaadhee dhaawacana waxaa laga dhigay cisbitaalka nimankii iyo bawiyadaha iyo darawaliintiina waxaa lagu hayaa gacanta oo ciidanka taraafika ayaa gacanta ku haya waxay ku xelan yihiin midka taliska qaybta taraafika ayay ku xidhan yihiin sharcigaan loo keeni doona haddii ilaahay ka dhigo arrintaa baaristeedu way noo socotaa baaristu markay noo dhamaato natiijadii baan u sheegi doonaa ciddii khaladka lahayd saasay haddii ilaahay ka dhigo ay noqonaysaa waxaa kaloo caawa salaaddii maqrib annagoo hawshan ku maqan naloo sheegay in nin madaxa duubtay nin lagu galay ee far- farmisa haysta isagoo bastood watay uu toogtay ninka waxaa loo hayaa cid baa loo qof baa loo hayaa ninkaa la dilay uu markii cisbitaanka la geeyey buu geeriyooday marka cid baana loo hayaa u xidhan haddii ilaahay ka dhigo iyadana baaristeedu way socotaa waxaa kaloo aan halkan doonaya idin ka sheego eh, nin askari oo ciidanka blays ka tirsan oo ka yimi dhinaca xeebta ayaa baabuurkii ay wateen baa baabuur lagu horgudbay dabeedna wuu ka soo degay qori buu qorigii uu sitay buu ku habeeyey nin baabuurkan ka horreeyey ka soo degay dabeedna rasaas baa kaga dhacday ninkaasina waa dhintay ninkii askariga ahna gacantaa lagu hayaa waa xidhan yahay haddii ilaahay ka dhigo Ah, intaas ayaan doonayay idinla socodsiiyo waana mahadsantii shicira buu ahaa waa nin sida la- horta midan baarista ka hordhaci maan jeclayn laakiin ninkaasi warbixin horu geeyey cidda hawshaa ka dambaysa ee suuragalaya jirto marka kiiskii baaristiisi waa socotaa Ah. maya baadhistun wax lagu ogaan karaa inuu yahay kii iyo inaanu ahayn iyo laakiin waa ciidanku dee raad buu raacaa raadkii baa nala galay waana u haynaa haynaa hadan dulguna waxa weeyaan gaadigan xagga deegaanka hawsan kama dhicin waa meel dhow oo marka laga soo baxo buurta baabuurkan wuxuu ahaa baabuur ciidsiya nimanka saaben nimankii ciid soo guray bay ahaayeen marka gaadigan ciidanka ee maanta xaggaa u baxaya hawsha eh, ciidanka xeebtaan ugu dhibay saaxiibkii iyo- iyo dhaqaalihii ayaa soo noqodkiisii nin askari oo kale soo raacay dabeedna gaadiga iskarugadaa bay dhexda isku soo gaaleen gaadigu waddadii isku gudbay dhowr jeer sida ay sheegeen iyadoo baadhidu noo socotaa oo aan ogaan doono khaladka saasaa hawshan ku dhacday
inta ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkai caawiya daljiro caaweysinkan idinkaga imaanaya istuudiyaha daljiro buuhoodle barnaamijkan lamida intaan isku arkayno nabadgeli